afhayeenka isbahaysiga mucaaradka ee jabuuti ahna guddoomiyaha xisbiga m r d daahir axmed faarax daaf ayaa maanta laga sii daayey xabsiga dhexe ee jabuuti isagoo xiraa muddo laba maalmood ah daahir axmed ayaa lagu eedeeyey inuu xiriir la lahaa dowladda eritreya uuna ku dhiirigeliyey inay jabuuti soo gasho waraysi goordha uu siiye laantan af soomaaliga ee v o a ayuu ku sheegay inaanu jirin wax shuruud ah oo ku xidhan sii deyntiisa xuseen barre aadan ayaa wuxuu ka waraystay xarigiisa iyo sii deyntiisaba
run ahaantii sidii lama filaanka ahayd ee la ii qabtay dora saddexdii saaca jabuuti markay ahayd ayaa la ii keenay warqad odhanaysa waxaa laga rabaa laanta sirdoonka ee ciidamada jandarmariga halkaa ayaa laygu hayay aan ku baryay habeenkii shalay tona duhurkii labaiyo tobankii meelaha milay ahayd ayaa la ii tabiyey xabsiga dhexe ee gabood sidii lama filaankayda la ii qaaday si si lamid oo lama filaanana maanta waa la ii soo daayey iyadoo laleeyahay waxba laguguma haysto kolka waxaan u malaynayaa un in arrintani ay la xidhiidho taagdarada siyaasadeed ee taliska oo xal mooday inuu mas-uuliyiinta mucaaradka een kamid ahay xagto un baan u maleeyaa ee wax kale oo meesha ka jira oon anigu ogahay ma jirto afka baarkiisa waxaa la leeyahay gacansaar baa dawlad shisheeye la yeelatay labadii kun iyo sideedii taas oo loo jeedo dalka jaarkaana eritrea arrintaa oo ah tu ay waxba ayna ka jirin sal iyo raad lahayn waxa dee labadii kun iyo sideedii ay sheegayaane dhacay waxa ay markaa ay u samayn waayeen usoo oogi waayeen dacwadda ma aqaano ee maanta oon dalkii soo galay oon hawlo badan gudagalay ay usoo oogayaan ma aqaan ma damiinba lagugu soo daayey mise waxaa lagu sheegay in si kale lagu soo daayey wax damiin oo la igu soo daayey ma ma ma jiro ee waad iska baxaysaa un baa la yidhi waad iska baxday si waxay arrintii ayna waxba ka jirin oo kale marka yaa ku yidhi waa iska baxday maxeer ilaalintaa kuu timid ma warqad maxkamadda ka socotaad heshay
maxkamadii warqad ka socota ayaa ayaa u timiday xafiiskii dhexa u timiday madaxii xafiiska ayaa yimiday afokaatahaygii amaba qareenkaygii oo yidhi waad fasaxan tahay saacadan laga bilaabo saacaddu markay ahayd labiiyo tobankii maanta jabuuti marka ma wax shuruuda lagugu xidhay fasaxaaga mise wax shuruuda ma laha wax sharuuda oon ogahay oo laygu xidhay ma jirto waxaa afka qaaraad lagu yidhaa liberation d'office amaba fasax rasmiya oo kama dambayna ayaa maxay ahayd inay la igu soo daaye sida aan qabo waayahay dembiyadii lagugu soo oogay miyaa lagaa dhaafay oo lagaa saamaxay mise weli way taagantahay dacwaddii maadaama ay fasax maxay dahen rasmi oo kama dambayna ay arrintu tahay dee waxaa halkaasi ay ka dhigan tahay wax ka jira ay dembiyadii lasoo oogay ma jirto leanna haddii kale waxay noqon lahayd baaritaanka halkii kasii socon lahaayo waxay sii dayn shuruud ku salaysan iyo waxbay noqon lahayd kolka waxay waxba kama ay jiraan ayaan qabaa waayahay intii aad xidhnayd sidee lagula dhaqmay run ahaantii gabood dhexdeeda wax dhibaatooy gaadhay ma jirin xafiiska wax dhibaatooy ku gaadhay ma ay jirin habase haatee dhibaatooyin badan ayaa soo gaadhay dadkii taageerayaashaygii oo shalay toole ilaa doraa toole suxun loola dhaqmayey markii ay soo baxaan sina doon usoo baxaan iyaga oo taageero ii muujinayey qaar ayaa la xidxidhay ilaa haataana xidhan qaarna waa la waa la dhibaateeyey gabadh ruun axmed la yidhaa ayaa gacan laga jebiyey oo aada u dhibaataysan waxaa kaloo isla imankadaan kula hadlaya xidhan oo xafiisyada jandarmariga ku jira labana meesha fiista la yidhaha ku jira labada fiista waxay kale yihiin maxamed iyo zakariya iraash migil xerada jandarmariga ee ku taalla belbela sheekh muuse oo caasimada ana waxaa saaka loo taxaabay mukhtaar ciga suubane ninkaa ninkaa dhalinyarta oon waxba aan galabsanin isagana qareen bay yihiin lagu soo doontay kolkaa dhibtaa dadka iga gaadha ayaa jirta anigase wax gaara oo dhiba oo isoo gaadhay ma jirto waxaan hurda la-aan hurdadoo la iga ba-ay habeenkii fiishta ciidanka laanta sirdoonka jandarmariga aan ku baryay aanan ahayn waxaad sheegtay in taageerayaashaada qaar la xidhay oo iyaguna ay mudaaharaad ii dhigayeen marka ma la odhan karaa daahirow adigaa ka mas-uula rabshadaha arrintaasi ka dhashay wax mudaaharaada oo dhib keena ay dadkaasi ay sameeyeen ma jirto si kaflada qof mas-uula oo siyaasadeed oo xusbi ka madaxa oo ah afhayeenka dallada qulahaatee ay ku midoobeen dhammaan axsaabta mucaaradka ee jabuuti si kayra sharci ah oo kaflada marka loo loo yimaado loo qaado waa wax iska caadiya dabiiciya in dadkiisu ay taageero u muujiyaan si nabdoon iyagoon wax dhibaataa geysanaynin halka lagu hayana ay garab tagaan dastuurkuna waa uu ogol yahay dadku inay muujiyaan taageeradooda si nabdoon waxay geysteen waxay jebiyeen iyo waxay faleen iyo wax dembi ay geysteen ma jirto lagama soo ogolo dalkani jabuuti taliska ma uu ogolo dadku inay si nabdoon ay maxay ahayd inay u cabiraan mawqifkooga labadii qof ee meer joogtaba waa la weeraraa dimuqraadi darrada aan ka halgamayno ayay kamid tahay taageerayaasheeda waxaan odhan lahaa horta way ku mahadsan yihiin taageerada ay ii muujiyeen iyo shujaacadda ay la yimaadeen ummaddana inteeda kale halkii aan ka wadnay abaabulkii qaran een wadnay si ay doorashada soo socota u noqoto tii guusha usoo hoynaysay dalka iyo dadka ummadda reer jabuuti si aan ugu soo dabaalo dalkayaga dimuqraadiyad cadaalad horumar midnimo waxaa tahay afhayeenka mid ka mid a isbahaysyada mucaaradka ah hawshiinii siyaasadeed iyo shaqadii ololaha ma gelaysaan mise doorashada sidiinii hore ayaad ka gaabsan doontaan wax naga hordoogsanaya doorashadani ma jirto waxaa lanoo jirjiidayo ee la ii qaadee la ii xidhayba waxaan u malaynayaa waa cabsi uu talisku naga qabo si uu doorashada nooga horjoogsado oo nooga xakameeyo taasi midna horjoogsanaysa ma aha qaybgalistayadu horaan ugu dhawaaqnay jidkii loo baahnaa waan soo maray kolka ummadayada anagu diyaar baan u nahay waan ku hogaaminaynaa loolanka guushana waan u horseedaynaa biidni illaah kolkaa taasi tudig noo dhigaysa maaha doorashada bishan ka dhacaysa jabuuti haddiiba natiijadu ay soo baxdo oo ama aad heshaan ama aad weydaan ma ku qanacaysaa natiijada soo baxda doorashadu hadday noqoto tuxa xaq oo xalaala hadday noqoto oo si xaq oo xalaala lanaga helo annagu dimuqraad baa nahoo ma diidno natiijada laakiin tuugo iyo madmadow kale ma ogolaanayno ummadda in laga boobo guusheeda oo tiqadda ummaddu halkii ay dhigto loo diido ma ogolaanayno dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa inaan xiriiro kala duwan la samaynay saraakiisha dowladda jabuuti si ay uga jawaabaan xarigga iyo sii deynta guddoomiyaha xisbiga m r d daahir axmed faarax balse ay noo suurtogeli weyday marka ugu dhaqsaha badan ee noo suurto gashana aanu idiin soo gudbin doonno